بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo saddex-iyo soddonaad ee suuratu lbaqara ilaahay waxau ihi tabaaraka wa tacaala wاlwaalidaatu yurdicna أwlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima الradaaca waclى اlmawluudi lahu risquhuna wakiswatuhuna bilmacruuf laa tukallafu nafsu ilaa wuscahaa laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudu lahu biwaladih wacala alwaarisi midlu dalik fain araada fisaalan can taraadin minhuma watashaawurin falaa junaaxa calayhima wain aradtum an tastardicuu awlaadakum falaa junaaxa calaykum ida sallamtum ma aataytum bilmacruuf waataquu llaha waaclamuu ana allaha bima tacmaluuna basiir allah waxau ihi subxaanah waalwaalidaatu hooyooyinkii wax dhalay yurdicna way nuujinayaan awlaadahunna ubadkoogii ay dhaleen xawlayni laba sannadood ayay naaska nuujinayaan labadaa sannadood oo kaamilayni dhammaystiran oo taam ah liman araada ay daalika alxukmu xukumkaasi waxa uu sugnaaday liman mid ayaa uu sugnaaday kaasoo araada doona an yutima inuu dhammaystiro alradaacata naasnuujintii macnaha ruuxa doona inuu taam yeelo naasnuujintii labada sannadood ayaa waxa weeyaan xukumkaasi uu sugnaaday wa cala almawluudi lahu kii wax loo dhalay oo aabbihii iyo korkiisii waxa saaran risquhunna arsaaqadooda iyo masruufkooda iyo wa kiswatuhunna hugooda iyo waxay xidhanayaan bilmacruufi wanaag ayaanu korkiisa ku saaraaday oo si macruufo wanaagsan oo curfigiina waafaqsan kuna filan alla waxau ihi laa tukallafu lagu kalifi maayo nafsun nafna ilaa wuscahaa kartideeda iyo karaankeeda ama waxa ay karta mooyaane laa tudaara iyaan la dhibin waalidatun hooyo wax dhashay biwaladihaa ay bisababi waladihaa ilmaheeda sababtiisa yaan lagu dhibin oo waxaanay karayn yaan la saarin walaa mawluudun lahu kii wax loo dhalo aabbihiiyana yaan la dhibin biwaladihi ay bisababi waladih ilmihii uu dhalay sababtiisa yaan lagu dhibin oo waxaanu qaadi karayn yaan lagu saarin laa tudaara waa yaan la dhibin oo waa nahyi haddiise la godo waxay noqonaysaa khabar oo yacni macno khabari ah oo laa tudaaru la dhibi maayo ayay noqonaysaa waalidatun hooyo wax dhashay lagu dhibi maayo biwaladihaa ay bisababi waladihaa ilmaheeda sababtiisii lagu dhibi maayo walaa mawluudun lahu kii wax loo dhalo aabbihiiyana lagu dhibi maayo biwaladih ay bisababi waladih ilmihiisa sababtiisii wa cala alwaarisi kii dhexlayeyna korkiisa waxa saaran mithlu daalik kaa lasoo sheegay oo kale waaridkaasi waa ayo waa sabiga laftiisii oo macnuhu waxa weeye aabbihii xoolaha lahaa ee mariinka iyo masruufkuba korkiisa saaraa hadduu dhinto ilmihii yaraa xoolihii uu waalidkii ama aabbihii ka dhaxlay ayaa dee masruufkii iyo mariinkiibaa laga goynayaa ama waa calal waarisi kii dhexlayay waalidka oo hooyada lafteedii ah oo hooyadii xoolihii ay ka dhaxashay zawjkeeda ayaa dee mariinkii iyo masruufkiibaa laga bixinayaa ama waa calal waarisi kii dhexlayay sabiga oo macnaha noqonaya markaa xigtadii iyo aqaaribtii sabiga yacni dadkii sabiga ugu xigay ayaa dee ilmihii yaraa haddaan xoola looga tegin marinkii iyo masruufkii waajib wuxuu ku yahay casabadii iyo aqaaribtii sabiga dhaxalkiisa iyo dhiiggiisaba lahayd alla waxa uu ihi fain araadaa haddii ay doonaan hooyadii iyo aabbihii fisaalan naas nu yacni naasgoyn naaskii in laga gooyo laga guriyo oo naasnuujintii joojinteeda iyo goynteeda haddii ay doonaan can taraadin naaska goyntaasoo saadiratan can taraadin ka soo fushay raalli ahaansho minhumaa labadooda xaggooda ka ahaatay iyo wa tashaawurin isla tashi macnaha labadii waalid haddii ay talo iyo taraadi ku gaadhaan ilmihii naaska in laga gooyo labadii sano ka hor dee falaa junaaxa calayhimaa korkooda dembi kama saara alla waxau ihi wain aradtum haddii aada doontaan an tastardicuu inaad u nuujin doontaan oo macnaha aad nu cid nuujisa naaska aada u doontaan ilmihii awlaadakum ubadkiinnii haddaad doontaan cid naaska nuujisa inaad u dalabtaan oon hooyadii dhashay ahayn falaa junaaxa calaykum dembi idinkama saara arrintaa hooyadii dhashay cid aan ahayn inaad u soo kiraysaan oo ujro iyo mushqaayadna ku siisaan naaska inay nuujiso dembi idinkama saara idaa sallamtum marka aada u dhiibtaan maa aataytum wixii aada bixiseen bilmacruufi wanaag aada ugu dhiibtaan macnaha waxaad u ballan qaadeen inaad bixisaan ee ballanta aad kula gasheen ee mushqaayad ay xaqa u lahaayeen haddii aada siisaan dembi idinkama saara alla waxau ihi wattaquu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada oo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii u arag badan inuu yahay ee arkaya haadihi alaayaat ama aayaddan ilaahay waxa uu ku caddeeyey wujuubu irdaaci alummi waladaha alradcata aluulaa inay waajib tahay hooyadu ilmihii inay naaska jaqsiiso naas jaqsiinta ugu horeysa oo halkaa waxaynu ka ixtiraasanaa ama laga saarayaa macnaha inay labada sanaba u taam yeeshaa waajib kuma aha oo hadday waajib tahay lama yidhaahdeen liman araada an yutima aradaaca ila ikhtiyaar baa la geliyey ciddii doonta inay dhammaystirto marka halkaa waxaa laga fahmayaa taamyeelidda xowleynku inaanu waajib ahayn waxaa kaloo laga qaadanayaa inaanay waajib ahayn labada sano in la taam yeelaa fain araadaa fisaalan can taraadin minhumaa wa tashaawur hadday doonaan inay naaskii ka gooyaan oo ka guriyaan wakhtigii ka hor dee dembi kama saara marka halkaa waxaa laga fahmayaa labada sano waa sida wanaagsan waajibse ma aha marka laakiin hooyada maxaa ku waajiba waxaa la yidhi marka ugu horeysa ilmuhu soo dhasho caanaha ugu horeeye dambarka la yidhaahdo luqada carabigana alliba caanaha hooyadu inay ilmaha naaska jaqsiiso siisaa waajib buu ku yahay waayo culimmadu waxay yidhaahdeen sida haalibka ah ilmuhu maba noolaan karo caanaha la-aanteed caanaha ugu horeeya ee marka waxa weeyaan uu ilmuhu sidaa usoo dhasho wixii markaa intaa ka dambeeya waa shay mustaxabu oo sunno u ah laakiin nuujintaa ugu horeysaa waajib weeyi waxaana laga qaadanayaa waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna waayo dicna ay liyurdicna ha nuujiyaan weeye waa amar waana radcadaa ugu horeysa ayaa wujuubka ku dhacaya waxaa kaloo aayaadkan laga qaadanayaa wujuubu nafaqati lmurdica cala alab haweeneyda ilmaha naaska nuujinaysa ama ha noqoto tii dhashay ilmaha ama ha noqoto haweeney kaleo loo soo kireeye murdicadaas masruufkeeda iyo nafaqadeedu aabbuhu waajib ku yahay inuu nafaqeeyo waxaa kaloo laga wa cala lmawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf oo hooyadii ridaaciina xaq bay ugu leedahay in lagu masruufo oo dee yacni masruuf zaa'id ah ayay u baahan tahay hooyada ilmaha naaska jaqsiinaysa zawjiyadiina dee masruuf iyo nafaqo ayay ku yeelanaysaa xataa haddaanay ilmo dhalinba oo bixukmi zawjiya ayay nafaqada ku leedahay waxaa kaloo aayaadkan laga qaadanayaa bayaan cadamu wujuubi maa fowqa dalika min alridaac yacni wixii sanatayn waxa weeye ka sarreeya in aan waxa weeyaan aanu waajib ahayn wixii sanatayn laba sano macnaha in la gaadhsiiyaa waajib ma aha oo taa horeynu u tilmaanay laakiin waxaynu u jeednaa radaaca wixii sanatayn ka sarreeyaa yacni xuquuqdii nuujinta ka dhalanaysa xurmo iyo maxramiyo iyo walaalnimo iyo waalidnimo ka dhalan mayso waayo ridaaca muctabarka ah ee wax ta'iirinaya waxa weeye maa fi lxawleyn waxa labada sano ku sugan een dhaafsanayn kaasaa muctabar ah laakiin laba sano wixii dhaafsan xataa hadduu radaac dhaco wax ta'iira ma leh oo ma saameynayo waayo nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu tilmaamo uu yidhi laa radaaca ilaa maa shadda alcadma wa anbata allaxma yacni radaac wax saameynayo oo maxramiyo iyo walaalnimo iyo axkaami ka dhalanaysaa ma jiro ilaa wixii lafta adkeeya hilibkana soo biqliya mooye kaasina dee waa fi lxawleyn ilmuhu marka uu koraayo labada sane uu ku jiro ayay caanuhu wax u taraan jiidhkiisa iyo hilibkiisa iyo laftiisaba waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu alayhi wasalam fainama aradaacatu min almajaaca yacni radaacada wax ta'iirinaysa ee saameynta leh xukumku ka dhalanaya waata waxa weeyaan dee gaajada wax ka taraysa ee ilmihii korinaysa ee kobcinaysa taasaa ta'iir leh taasaana xukumkii uu ku rumoobayaa nebigu uu yidhi yaxrumu min aradaaci maa yaxrumu min annasab waxaa naasnuujinta ku ar yacni muxaram ku noqda oo xurmadu ay ku timaadaa wixii nasabku uu xaaraantinimeeyo ayaa radaacuna uu xaaraantinimeynaya waxaa markaa jirta qisadii saalim mawla abi xudayfa oo waxa weeyaan dee ridaacaasi uu dhacay isagoo weyn oo saxiixu sunan inasaa'i waxaa ku sugan xadiidu caaisha inay sahla bintu suhayl ibnu camar rasuulka u timid sala allahu calayhi wasalam oy tidhi rasuulkii allow saalim waa nin weyn mawla abi xudayf uu ahaa waanu noo soo galaa maantana dee waa nin weyn oo wixii raggu uu ogaaday ama uu dareemay ama yacni marxalatulixtilaamkii gaadhay ama dhaafayba marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi ardiciihi taxrumii calayh nuuji naaska waad ka xaaraantinimoobay oo maxram ayaa waxa weeyaan kuu noqone marka culimmadu waxay yidhaahdeen haadihi waaqicatu caynin laa cumuuma laha dhacdada saalim ee mowla abi xudayfa ee rasuulku ku yidhi ardiciihi taxrumii calayh waa dhacdo mucayan ah oo gaar ku ah dhacdadaas caamna aan ahayn oon cid kale looga qiyaas qaadanayn culimmadu markaa waxay isku khilaafeen ma khaasatun bicaynihi ba mise waa khaasatun binawcih ma isagay gaar ku taho isaga maba dhaafayso saalim mise cid alla ciddii xaalkiisu xaalka saalim uu shabaho ayay gaar ku tahay marka culimmadu waxay u badan yihiin inay yidhaahdeen waa khaasatun bihi ay bicaynih isagay gaar ku ahaydoo waa waaqicatu caynin laa cumuuma laha marka taas dhacdo kale looga qiyaas qaadan maayo laakiin sida saxdii waxa weeye radaaca xukumka saamaynta ku leh ee maxramiyada iyo wixii la midii uu ka dhalanayaa waxa weeye waa radaaca fi lxawleyn labada sano ku sugan wixii dhaafsan ta'iir ma leh waxaa kaloo aayaadkan ku sugan bayaanu alxaddi alaclaa liradaac wa huwa caamaani kaamilaan waxaa la caddeeyey xadka ugu sarreeya ee naasnuujinta oo ah laba sano oo taam ah wixii intaa ka sarraysaa markaa waxaa laga qaadanayaa inaanu ta'iir lahayn wlwaalidaatu yurdicna wlaadahuna xawlayni kaamilayn liman araada an yutima aradaaca halkaasaaba laga fahmayaa wixii laba sano dhaafaa inaanay radaacii sharcigu axkaamta ka ratibay inaanu noqonayn waxaa kaloo aayaadkan ku sugan jawaasu irdaaci alwaalidi waladahu min murdacati ukhraa gayra ummih aabbuhu sababtii doontaa ha keensato laakiin ilmihii inuu usoo kirayn karo hooyo naaska nuujisa oon ahayn tii dhashay in arrintaasi arrin dhici karta oo bannaan ay tahay oo alla waxau ihi wain aradtum an tastardicuu wlaadakum falaa junaaxa calaykum yani haddaad doontaan inaad u raadisaan cid kale oo ilmaha naaska idiin jaqsiisa dee dhibaato ma leh laakiin bishar in ujradii lagu heshiiyey mushqaayadii la bixiyo oo hooyadii la siiyo lababa waa lagu fasiro in loo jeedo hooyadii horee dhashay intii ay naaska jaqsiinaysay waxay ku mutaysatay mushqaayad dee in la siiyo intaan cid kale loo geyn iyo in looga jeedo cidda aad u soo kiraynaysa ilmaha mushqaayadiisii munaasabka ahayd inaad siiso ayaa shardi u ah waxay culimmadu yidhaahdaan oo kale marka la odhanayo macnaha hooyada inay naaskii ilmihii siisaa waa u mustaxab waa marka saddex shardi la helo kow inuu aabbuhu ilmihii cid naas nuujisoo kale uu usoo kirayn karo uu kari karou awood u leeyahay laba imkaaniyat alxusuul cala almurdacati alukhraa cid kale oo naas jaqsiisuu kaga maarmo hooyadii in la heli karo saddex qabuulu sabiyi lithadyi almurdacati alukhraa ilmihii yaraa inuu aqbalo naaskii hooyadii kale ee la nuujinayay oo hadduu qabsanba waayo dee hooyadiibay waajib ku noqonaysaa in dib loogu soo celiyo ilmihii marka shuruuddaas saddexda ah ayay u dhigaan marka ay tahay in cid kale loo geyn karo hooyadiina ay uu ka maarmi karo wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf halkaa waxaa laga qaadanaya cidda masruufka iyo mariinkuba uu saaran yahay waa aabbaha ee xilkaa la saaree waajibka uu ku yahay laakiin waa bilmacruuf waa wixii uu karayo ee ku filan ee curfi ahaan laysla yaqaano macnaha ninka haniga ah dee curfi ahaan wixii isagoo kale uu bixiyo waa inuu bixiyo ka iska waxa weeyaan danlayda ah isagoo kale wixii uu masaariif u bixiyo waa inuu bixiyo waayo almacruufu curfan kalmashruudi shardan waalcurfu muxakam marka wixii laysla yaqaano ee wanaag ah ee isagoo kale munaasab ku ah inuu bixiyo weeyi oo macnaha inuu ku cidhiidhiyana ma aha dee waxaanu karayn in lagu kalifana ma aha oo laa tukallafu nafsun ilaa wascaha nin walba karaankiisa ayuu bixinayaa allah waxau ihi waalwaalidaatu hooyooyinkii wax dhalay yurdicna waa nuujinayaan ay liyurdicna ha nuujiyaan waa amar awlaadahunna ubadkoogii ha nuujiyaan naaska xawlayni laba sannadood ha nuujiyaan labadaa sannadoodoo kaamilayni dhammaystiran liman mid buu xukumkaasi u sugnaaday waa xukumka naas nuujinta xawlaynku kaasoo araada doonay huwa manku an yutima inuu dhammaystiro alradaacata naas nuujinta macnaha ruuxii doona inuu taam yeelo weeyaan xukumkaas marka halkaa maxaa laga qaadanayaa laba sano in la kaamil yeelaa dee waajib ma aha laakiin ruuxii doona dee radaaca ugu sarreeye ugu akmalsan ee ugu dhammayska tirani waa xawleyni kaamileyn wa cala almawluudi lahu kii wax loo dhale aabbihii korkiisa waxa saaran risquhunna masruufkoodii iyo wa kiswatuhunna mariinkoodii bilmacruufi wanaag baanu ku saaran yahay iyo wixii laysla yaqaano curfi ahaan laa tukallafu la dhibi maayo nafsun nafna lagu dhibi maayo ilaa wuscahaa karaankeeda ay karta mooye wax kale lagu dhibi maayo laa tudaara yaan la dhibin ama laa tudaaru la dhibi maayo waalidatun hooye wax dhashay biwaladihaa ay bisababi waladihaa ilmaheeda sababtiisii loo dhibi maayo ama yaan loo dhibin walaa mawluudun lah kii wax loo dhalayna yaan la dhibin biwaladih bisababi waladih ilmihii uu dhalay sababtiisa yaan loo dhibin wa calalwaarisi kii dhexlayay aabbaha oo sabigii ah waxa saaran milu daalik kaas oo kale oo siduu u saaran yahay dee ilmihii yaraa aabbihii xoolihii uu ka dhaxlay ayaa laga nafaqaynaya masaariftii laga bixinaya ama wa calalwaarisi kii dhexlayay aabbaha waxa saaran milu daalik oo hooyadii ah oo xoolahay ka dhaxashay ayaa masaariftiide laga bixinaya ama wa calal waarisi kii sabiga dhexlayay oo xigtadii iyo qaraabadii u xigtay ah waxa saaran milu daalik kaa la soo sheegay oo kale oo masruufkii iyiyo waxa weeyaan mariinkii ah oo macnaha haddaan dee awlaaddii iyo ooridii midna aanay xoolo dhaxlin dee xigtadii ugu dhoweyd ayaa nafaqadii ay fuulaysaa ay ku waajibaysaa alla waxau ihi fain araadaa hadday doonaan fisaala naaska goyn waa yani taasina waxay tilmaamaysaa dee xawleynku waajib in aanu ahayn fain araadaa haddii ay doonaan hooyihii iyo aabbihii fisaalan naaska goyn naaskii inay ka gooyaan ilmihii oo ay ka joojiyaan can taraadin fisaalan saadiran can taraadin naas yacni naaska goyntaasoo ka soo fushay raalli ahaansho ay iskaga raalli yihiin minhumaa oo labadooda xaggooda ka ahaatay iyo wa tashaawurin wadatashi xaggoodii ka ahaaday falaa junaaxa dee dembi kama saarna markaa calayhimaa korkoodii macnaha hadday sidaa isla gartaan kuma dembaabayaan wa in aradtum haddii aada doontaan an tastardicuu inaad nuujin u dalabtaan oo u doontaan awlaadakum ubadkiinnii yacnii murdico kale haweenay kale oo nuujisa inaad u dalabtaan oo u doontaan haddii aada rabtaan falaa junaaxa dembi idinkama saarna calaykum korkiinna oo way idin furan tahay goorma idaa sallamtum markaad u dhiibtaan maa aataytum bilmacruuf waxaad bixiseen ee wanaag aad ku bixiseen marka waxaa loo jeedaa idaa sallamtum markaad u dhiibtaan maa aataytum wixii aad ku ballan qaadeen inaad bixinaysaan macnaha inaad siisaan waxaad ku ballan qaadeen markaad u dhiibtaan ee bilmacruufi wanaag aad ugu dhiibtaan si wanaagsan aad ugu dhiibtaan wattaqu llah ilaahay ka cabsada oo waclamuu ogaada anna allaha in alleh bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirunkii u aragti badan uu yahay alla waxa uu ihi wladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashraa waxaa allahu yihi waladiina kuwii yutawafawna la oofsanayey minkum xaalay idinka idinka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegayey aswaajan haweenno ka tegayey kuwa intay dhintaan haween ka tegay ay qabeen yatarabasna aswaajtaa ama haweenkaa raggoodii ay dhinteen waxay sugayaan bianfusihinna nafahooda waxay la sugayaan arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashraa toban yacnii afar bilood iyo toban habeen ayaa ay sugayaan oo ciddo tirsanayaan fa idaa balagna marka ay haddaba gaadhaan haweenkii ajalahunna muddadoodii markay gaadhaan ay ciddad baxaan falaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahaanin fii maa kii dembi idinkama saara facalna ay ku sameeyaan fii anfusihinna nafahooda bilmacruufi ee wanaag ay ku sameeyaan oo ah dee inay isqurxiyaan oo dadkii usoo geed fadhiisanaya u diyaargaroobaan ilan way ciddad baxeene dembi idinkama saare way u furan tahay wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirunkii u xogogaale oo aqoon badan weeyi walaa junaaxa dembi ma ahaanin calaykum korkiinna fii maa kii dembi idinkama saara caradtum aada sarbeebteen bihi maaga oo min khidbati nnisaa haweenka guurkoodii ah aw aknantum ama aa ku qariseen fii anfusikum nafihiinna aa ku qariseen dembi idinkama saara calima allah ilaahay waxa uu ogaaday annakum idinku satadkuruunahunna inaa u sheegaysaan arrinkaa guurka walaakin laa tuwaaciduuhunna waxaad laakintan waxaad istidraag ay u tahay oo laga soo reebayaa hadal laga fahmay hadalkaa hore ayaa istidraag ay ku taho ay ka daba tegaysaa ilan laakintu waa hadal hore ka dabategii marka macnuhu waxa uu noqonayaa fadkuruuhunna ilaahay wuu ogaaday inaad u sheegaysaane u sheega walaakin ha yeeshee oo macnaha sarbeebtaa ugu sheega walaakin ha yeeshee laa tuwaaciduuhunna ha kula ballamina siraa guur ha kula ballamina oo aslu sir waxaa la yidhaha jimaaca laakiin hadda waxaa lagu idlaaqay guurkii oo kii sababta jimaaca u ahaaya oo waa idlaaqu sababi cala lmusabab kii la sababeeyey ayaa lagu idlaaqay kii sababta u ahaa oo nikaaxu waxa weeyaan waa dee sababuljimaac isagaa jimaaca sabab u ah marka hadda waxaa loo jeedaa siran guurkii ayaa loo jeedaa walaakin ha yeeshee laa tuwaaciduuhunna ha kula ballamina siran guur ha kula ballamina oo ha odhanina markay ciddadiinu dhammaato waan idin guursan doonaa ilaa an taquuluu inaad tidhaahdaan mooyaane qowlaa hadal hadalkaasoo macruufan wanaagsan oo dee sarbeebtii ah oo marka mutasil laga dhigo haddii munqatic laga dhigana ilaa laakine an taquuluu inaad tidhaahdaan qowlan hadal macruufan wanaagsan oo sarbeebtaas ah hee dee falakum daalik arrintaasi waa idiin bannaan tahay ama falaa xaraja calaykum dembi idinkama saara inaad hadal wanaagsan tidhaahdaan walaa taczimuu ha goosanina cuqdata nikaax waxa weeyaan guntintii guurka ha goynina oo macnaha dee ha ku guursanina ciddada dhexdeedii wey ama walaa taczimu ha niyoonina cuqdata nikaax guntintii guurka ha niyoonina xataa yabluqa alkitaabu ilaa kitaabku uu ka gaadhayo waa ciddadiiya kii la qoray ama la waajibiyey ajalah muddadiisii uu ka gaadhayo waclamuu waxaad ogaataan anna allaha in alle yaclamu wuu og yahay maa fii anfusikum nafihiinna waxa ku jira ilaahay inuu og yahay ogaada oo faxdaruuhu ka digtoonaada ogaada alle inuu idin og yahay kana digtoonaada waclamuu waxaanad ogaataan anna allaha in alle hafuurun kii dembi dhaafis badan uu yahay xaliimun ee dulqaad badan haadihi alaayaat aayaadkan aynu soo tilmaannay waxaa ku sugan bayaanu ciddati almutawafaa canha zawjuha wahiya arbacatu ashhurin wa cashra waxaa lagu caddeeyey aayaadkan haweenaydii laga dhintay ciddadeedu inta ay tahay oo ah afar bilood iyo toban habeen wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashra ciddadeedu waa taas waxaa kaloo aayaadkan ku sugan jawaasu tacriidi lilmutawafaa canha zawjuha walilbaa'inati اlkubraa bilkhiطba duuna tasriixi bih haweenaydii laga dhintay ee almutawafaa canha zawjuha ama tii ahayd albaa'inat اlkubraa saddexduba u dhammaadeen in loo sarbeebi karo guur waa sarbeeb macnaha adoo kale in la guursadaad ku fiicnayd markaad ciddad baxdo bal ila tasho igu soo warceli hadalla aan kuna caddayn waan ku guursanayaa haddana laga fahmayo in damac kaga jiro waa sarbeeb waa hadal aan caddayn laakiin dee waxa weeyaan kinaayo ah haddaba hadalkaa sarbeebta ah waxaa loo baneeyey tii laga dhintay waayo dee zawjkeedii wuu ka dhintayba oo dee rajo lagama qaba inay isku soo noqdaan soo maha marka way bannaan tahay in waxa weeyaan loo sarbeebo oon loo sarin sidoo kale waxaa bannaan sarbeebtaasi ay ku bannaan tahay athnaa alcidda baa-inadii weyneyd albaa-ina alkubraa albaa-inat lkubraa waxaa la yidhaha weyneyda saddexduba u dhammaadeen ee inay nin kale soo marta mooye ninkeedii kale aan u bannaanaaneyn albaa-ina suqraana waa taa yacni rajcadii ay dhammaatay laakiin meher cusub kusoo noqon karta albaa-inatu suqraa baa la ydhaha marka alba baa-inadaa weyn albaa-ina alkubraa iyo almutawafaa canha zawjuha waxaa la baneeyey sarbeebtaas laakiin alaaqii rajciga ahaa ma banaana laa sarbeeb walaa in loo sara midna waayo haweeneyda muallaqada ee alaaqa rajcigaa ku jirta labada hore waxaa la yidhaha waa fii xukmi zawjiya oo macnaha dee waxa suurtowdaba dee ninkeedu inu yidhah waan kusoo ceshaday intaasaaba dee ka xigtaba inay ooridiisii noqoto marka maadaama ay alaaqeedu alaaq rajciya uu yaho baa-inna aanu ahayn mutawafaa canha zawjuhaana aanay ahayn suurtagalna ay tahay ninkeedii inuu sooba ceshado inuu sarbeeb iyo saritaan midna ugu sheego guur xaaraan bay ka tahay waayo dee lacala allaha yuxdiu bacda dalika amra waxaaba suurowda qalbigoodii alla intuu isku soo dhaweeyo dee inuu yidhah waan kusoo ceshadayba waxaa la diiday in guur lagula ballamo walaakin laa tuwaaciduuhuna sira oo lagu yidhaahdo markaad ciddad baxdo anaa ku guursan doona ma bannaano waa mamnuuc waxaa kaloo la diiday in ciddada dhexdeediiba guntintii guurka lagu gunto oo haddii la yidhaho walaa taczimuu cuqdata nikaaxi goyntii laga dhigo nikaaxi macnaha waxaa la diidayaa dee haweeneydii oon ciddad bixin in la guursado waa xaaraan marka walaa taczimuu cuqdata nikaaxi ha goynina guntintii guurka oo arrintaa ha go-aansanin oo ha samaynina weeyaan oo ha guursanina waxaa kale oo lagu fasiray walaa taczimuu bimacnaa walaa tanwuu oo ficilka cazame bimacnaa nawa ayaa macnihiisa la dhansiiye ah markaana macnuhu wuxuu noqonayaa haniyoonina macnaha inaad ku guursataan ciddada dhexdeedii hadda waad niyoon kartaa bacda alcidda markay ciddad baxday inaad guursato oo aw aknantum fii anfusikum waa inaad nafta ku qabato haweeneydaasi markay ciddad baxdo waad guursan doontaa taasi waa caadi adoon iyada u sheegay laakiin waxaa la diidayaa inaad niyooto ciddada dhexdeedaan ku guursanaya waayo alcasmu cala dembi dembun siday xaaraan u tahay ciddada dhexdeeda inaad ku guursataa ayay xaaraan u tahay ciddada dhexdeeda inaad go-aan ku gaadho inaad guursato walow go-aanka iyou dhicinba xadiidka waa garanaysaan ida altaqa lmuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar qaluu hada alqaatil fama baalu lmaqtuul qaala inahu kana xariisan calaa qatli saaxibih yacni labadii muslim markay seeftoodii isku ku kulmaan ee ay midkood dhulka u dhaco labadiiba nebigu wuxu uhi waa fi naar saxaabada waxay dhaheen rasuulkii allow kan wax dilay gacanku dhiiglaha garanay laakiin kan isagu laba dilay maxaa dembigiisu yahay nebigu wuxuu ihi inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih isaguba teello umuu dhigane dadaal buu ugu jiray markaa xirsiga iyo casiimadu qofka inuu shaygaa go-aan ku gaadho dee waa lagu ciqaabaya sida dembiga loogu ciqaabayo marka walaa taczimu cuqdata nikaax sida aanay guntintii in la guntaa ay xaaraan u tahay ayaa in la niyoodaa xilligaa ciddada dhexdeedana ay xaaraan u tahay labaduba ficilkii iyo casiimadiiba laakiin waxaa la baneeyey fii maa caradtum bihi min khibati nisa wixii la sarbeebay arrin guur ah oo gabadhii in loo sarbeebo in la guursan doono bacda alcidda taasaa la baneeyey aw aknantum fii anfusikum ama waxbaba aydaan u sarbeebine naftiinna inaad ku qarsataan inaad guursan doontaan waa arrin jaa-isa alla waxa uhi waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja waladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo minkum xaalay idinka idinka mid yihiin marka oofsigana qur-aanka wuxuu ku soo arooray mar iyadoo alla loo tiirinayo inuu alla oofsanayo nafta allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha mar malakulmowtkii nafta qabanayaa loo tiiriyey qul yatawafaakum malakulmowt aladii wukila bikum mar rusushiibaa jamacaan loogu tiiriyey tawafathu rusulunaa wahum laa yufarituun macaaniduna way isku imanaysaao waxa weeyi ilaahay nafaha wuxuu ku oofsanayaa biamrihi wa idnih isagaa soo amraya oo idmaya naftaa in la qabto la gooyo marka isagaa oofsaday xaqiiqatan malakulmowtkuna wuxuu ku oofsanayaa isagaa la mubaasharoonayoo la falgelaya ruuxdii inuu kasoo qabto kasoo saaro rususha kalena waxay u oofsanaysaa malakulmowtku naftii markuu soo saaro cidda uu dhiibaya waa malaaikatu raxma ama malaaikatu lcadaab amase xaalatulqabdiga ayaabay ku gacan siinayaan labadaba waa lagu fasiray alla waxau ihi waladiina kuwii yutawafawna la oofsanayo minkum xaalay idinka idinka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan haween aswaaj waa jamcu zawj marka qur-aanka waxay ugu soo aroortaa lafdiga zawj ninka iyo gabadha labadaba oo zawj iyo zawjatun lama yidhaaye zawj unbaa lawada yidhaha waana luqa fasiixa ta'da waa lagu kala saari karaa zawj iyo zawjatun laakiin qur-aanka waxay ugu soo aroortay aswaaj iyadoo raggiina loo adeegsanayo haweenkiina loo adeegsanayo biduuni ta sidaasaanay fasiix ku tahay alla waxau ihi markaa waladiina kuwii yutawafawna la oofsanaya minkum xaalay idinka idinka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegayey aswaajan haween ilan waa jamcu zawj eh yatarabasna waxay sugayaan haweenkaasi waxaa kaloo bannaan in aswaaj loo soo qadaro calaa xadfi mudaaf oo la yidhaha wa aswaaju ladiina kuwii haweenkoodu yutawafawna la oofsanayo minkum xaalay idinka idinka mid yihiinoo wayadaruuna aswaajan haween ay qabaan ka tegayey yatarabasna haweenkaasi waxay sugayaan bianfusihinna nafahooda waxay la sugayaan arbacata ashhurin afar bilood iyo wacashraa toban fa idaa balaqna marka ay haweenkii markaa gaadhaan ajalahunna ciddadooda muddadii loo qabtay markay gaadhaan ay dhammaystaan falaa junaaxa dembi ma ahaanin calaykum korkiinna fiimaa kii dembi idinkuma saara kaasoo facalna ay ku sameeyaan fii anfusihinna nafahooda bilmacruufi wanaag iyo khayrna ay ku sameeyaan oo ah dee mar hadday ciddadii dhammaatay inay isqurxiyaan oo ciddii usoo gayaan ee usoo geed fadhiisana sa ay u diyaar garoobaan wallaahu allana wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun kii oge xogaalu aweeyi ee halkaa waxaynu ka qaadanaynaa haweenaydu dee marka horey ciddada ku jirto inaanay isqurxinayn ilan markan dambey dhammaataa loo baneeyey maxaa laga fahmayaa intaanay dhammaan quruxi mamnuuc bay ka ahayd haweenka markaa waxa waajib ku ah waxa la yidhaha ixdaad ixdaadku waa maxay waa isbasaasin isbasaasintu waxa weeyi wixii rag la ysugu qurxin jiray inay ka digtoonaato ka dheeraato hadday indhakuul tahay hadday cadar tahay hadday xino tahay hadday dhar dhaldhalaalayo qurux iyo bilic soo jiidashale ay tahay wax alla wixii ziine iyo qurux ahayd waa inay ka dheeraato xaaladda ay ku jirto ciddada gabadhii laga dhintay laakiin taa macnaheedu ma aha sidii jaahiliyadii hore ay odhan jireen gabadhii inaanay maydhanayn oonay subkanayn oonay dhaashanayn oo madaxeeda aanay waxmarinayn ma aha waayo dumarkeennu dee naftay iska jaraanoo waxaa laga yaabaa qofka madaxii iyo maskaxdii inay xanuunto oo wixii madaxa la marinayay subag iyo saliid iyo wixii lamid aha uu ka fogaado waxaa laga yaabaa maryo qaara qaarkood inay xidhaan oo yidhahdaan maryahaas unbaa intaad asayda sido aad xidhnaanaysaa waxaasoo dhammi wax sharci oo diinteennu ina amartay ma aha diintu waxayna amartuun waxaa doonto xidho iska maydho iska subko laakiin wixii quruxa ka dheerow ilan waxaan bannaanayn iyadoo lagaa dhintay dee inaad rag isku qurxiso in lagu guursadaana dee ma bannaana marka wixii laysku qurxin jiruun ka fogow wixii kale waa kuu mubaax nabiguna salى اllahu alayh waslm wuxuu yihi kama fi صaxiixayn min xadiiثi umi caطiya laa tuxidu imraأaة calى mayitin fowqa ثalaaثi ila calى zawji arbacaةa ashhuri وacashra haweeney isku basaasin mayso mayd aan ahayn zawjkeedii saddex wax ka badan laakiin zawjkeeda waxay isku basaasinaysaa afar bilood iyo toban habeen marka maxaa bannaan wixii zawj ka soo hadhay ee geeri ah saddex maalmood basaas iyo dee way isbasaasin kartaa laakiin wax ka badan ma bannaana laakiin zawjkeeda afar bilood iyo toban habeen bay isku basaasinaysaa alla waxau ihi walaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahaanin fii maa kii dembi idinkama saara cararadtum aada sarbeebtaan bihi maaga oo min khibati nisaa haweenka guurkoodii ah khiba waxaa la yidhaha waa min alkhiaabo waa hadalkii guurka ku saabsanaa marka hadalkaa guurka ku saabsanna waxaa loo sarbeebi karaa dee gabadha lafteedii ama weliyulamrigeedii taladeeda hayee guurinayey alla waxau ihi markaa dembi idinkama saara waxaad sarbeebteen oo min khibati nisaa haweenka guurkooda hadalkii ku saabsanaa ah aw aknantum ama aad ku qariseen fii anfusikum nafihiinna oo ah inaad gabadhaasi markay ciddadaa ka baxdo aada guursan doontaan dembi idinkama saara haddaad naftiinna ku qarisaan calima allaah ilaahay waxa uu ogaa annakum idinku satadkuruunahunna inaad u sheegaysaan haweenka arrimaha guurka ee fadkuruuhunna u sheega arrinkaa sarbeebta ee guurka ku saabsan walaakin ha yeeshee laa tuwaacidu marka laakinta istidraaga waxaa lagu istidraagayaa hadalkaa lasoo qadaray hadalka hore laga fahmay ee fadkuruuhunna u sheega yacni arrintaas arbeebta walaakin ha yeeshee waa laga daba tegaye laa tuwaaciduuhunna ha kula ballamina siran guur oo ha odhanina ciddadaadu markay dhammaato cid kale ha u tegin anaa ku guursanaye ilaa an taquuluu laakiin an taquuluu inaad tidhaahdaan qowlan hadal macruufan wanaagsan oo sarbeebtaasi falakum daalik way idin furan tahay ama ilaa an taquuluu inaad tidhaahdaan mooyaane qowlaa hadal hadalkaasoo macruufa wanaagsan oo sarbeebtaas ah walaa taczimuuha goynina cuqdata nikaaxi guurka guntintiisiina ha goynina oo yacni ha guntina weeyi ama walaa taczimuu ha niyoonina cuqdata nikaaxi guurka guntintiisii ha niyoonina oo macnaha gabadhii ciddada dhexdeeda inaad guursataan ha niyoonina hana go-aansanina oo macnaha hana guntina niyadana ha ku qabanina inaad gunudaan labadaasaa laguu diiday inaad gunudo iyo inaad niyo niyooto guntintaas xataa yabluqa ilaa uu ka gaadhayo alkitaabu kitaabkii la qoray waa kii la qoray oo ciddada ah ama la faral yeelo ciddadii ilaa uu ka gaadhayo ajalahu muddadiisii loo xadiday macnaha kitaabka ama ciddadu ilaa ay ka dhammaanayso dee dumarkii ha guursanina hana niyoonina inaad guursataan waclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alla yaclamu uu ogyahay maa fii anfusikum nafiina waxa ku sugan oo faxdaruuhu ka digtoonaada alleh yaanu idinku arkin waxaanu raalli ka ahayn oo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alleh hafuurun kii dembi dhaafis badan uu yahay xaliimun ee dulqaad badan alla waxa u ihi laa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahaanin in طallaqtum haddii aada furtaan annisaa haweenkii maa lam tamasuuhunna intaydaan taaban aw tafriduu ama aydaan u faral yeelin oo macnaha aydaan u qadarin lahunna iyaga fariidatan meher kii la gooye ama la qaciyey oo meherka ah wamaticuuhunna u raaxeeya haweenkii oo anba bixiya cala almuusici kii hodanka ahaayee xoolaha haystay korkiisa waxa ahaaday qadaru wixii uu karayo wa cala almuqtiri kii risiqa lagu ciidhiye caydha ahaana korkiisa waxa ahaaday qadaru karaankiisa mataacan bilmacruufi ay wamaticuuhunna haweenkii u raaxeeya mataacan ay tamtiican raaxayn bilmacruufi wanaag ugu raaxeeya oo macnaha xoolo dee ay ku raaxaystaan oo noloshoodu ku degto ku anba bixiya weeyaan mataacani xaqan cala almuxsiniina ay xaqa allaahu ilaahay waa sugay daalika xukumkaasi xaqan sugid cala almuxsiniina kuwa samafalaye wanaagga sameeye korkooda ayaa alla xukunkaa ku sugay oo ku faral yeelay wain allaqtumuuhunna haweenkii haddii aa furtaan min qabli an tamasuuhunna inta aydaan taaban macnaha u galmoon qur-aanku waxa uu kaga kinaayoodaa uu ku sarbeebaa galmada taabasho waana aadaabta iyo dhaqan wanaagga iyo asluubta dee la barayo qofku afkiisa inaanu ku ballaadhin wixii laga xishoodo wax walba inaad ku ballaadhisa ma aha marka wain allaqtumuuhun haddii haweenkii aa furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydaan taaban ee aydaan macnaha jimaac samayn walxaal qad faradtum aada u qadarteen lahunna haweenkii fariidatan meher idinkoo meher u xadiday laakiin aan taaban haddaa furtaan fa nisfu maa faradtum ay fa calaykum korkiinna waxaa ahaaday nisfu maa kii kala barhkii kaasoo faradtum aada u qadarteen oo u qoondayseen ilaa an yacfuuna haweenkii inay iska saamaxaan oo cafiyaan mooyaane aw yacfuwa ama uu cafiyo alladii kii biyadihi gacantiisa uu ku jiray cuqdatu nikaax guurka guntintiisa kii uu ku jiray gacantiisa kaasi inuu cafiyo mooyaane wa an tacfuu inaa cafisaan ayaana aqrabu u dhowaansha badan litaqwa alla ka cabsiga walaa tansaw hana iloobina alfadla dheeraadkiiyo abaalkiiyo wanaagga baynakum dhexdiinna ahaaday wanaag iyo walaaltinimada dhexdiinna taallayna ha iloobina haddaa kala tegaysaan ina allaha alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii u arag badan ee ogee arkaayo weeyi aayaadka aynu akrinay waxaa ku sugan bayaanu xukmi lmualaqa qabla almasiisi wa qabla tasmiya falaha almutca faqad bixasabi xaali lmualiqi min alghinaa walfaqri haweenaydii la furay iyadoon la taaban meherna aan loo magacaabin waxay leedahay wax la yidhaahdo mutcatu alaaq mutcatu alaaq waa anbabax haweenaydii si qalbigeeda loo kabo niyadeeda loo dejiyo dee ilan waa qofkaa inta la mehersaday haddana halkaa ka baxuun la yidhi si qalbiga loo kabo ayaa waxaa loo sharciyeeyey in la siiyo waxa la ydhaha mutcatu alaaq mutcatu alaaquna waxa weeyi waa in haweenaydii xoolo lagu anbabixiyo faralaab la siiyo faralaabkaana maaha mid xadidan oo la yidhi intaa ha la bixiyo laakiin waxa weeyi cala almuusici qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruhu kii hantida lahaa isagoo kale wixii uu bixiyo waa inuu bixiyo kii faqiirka ahaa isagoo kale wixii ka go-ayay waa inuu siiyo laakiin faralaab waa in la siiyo taasi markaa waxa weeyi waa haweenaydii la furay iyadoon la taaban meherna marka horeba aan loo magacaabin taasi waxa weeyaan wa in طalaqtum الnisaءa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariidaة wamaticuuhuna taa weeyi xukunka labaad waxa weeyi bayaanu xukmi اmuطalaqa qabla اlmasiis wa bacda tasmiya falaha niصfu اlmahri ilaa an tacfuwa اlmarأa aw yacfuwa الزawj fayucطiha اlmahra kaamila xukunka labaad waxa weeyi tii la furay iyadoon la taaban ha yeeshee loo magacaabay meher waxaa weeyaan kun doolar baa lagugu meheriyaa la yidhi tusaale ahaan waa la magacaabay meherkii hase ahaatee ninkii isagoon taaban oon far saarin ayuu furay taasina waxay leedahay nisfulmahri meherkii la magacaabay kala bedhkii ayay xaq u yeelanaysaa oo tusaale ahaan hadduu kun dollar ahaa dee shan boqol bay yeelanaysa waa mihaal iyo tusaale u ilaa inay iska saamaxdo mooyaane u tidhahda waan iska daayo o iskaga dhaqaaqday iyadu ama zawjku uu saamaxo mooyaane haddaba waxa la isweydiiyey la garay iyadu hadday saamaxdo dee waa inay tiraa waan ka tanaasulo iskaga dhaqaaqdo soo maaha laakiin zawjkii isagu bixinayay siduu u saamaxayaa waxay yidhaahdeen markii hore waxaa la samayn jiray meherka haweenayda marka la meherinayo ayaa isagoo kaamila ay farta ka saari jireen oo ay meherka siin jireen isagoo muqadama oo deg deg oo aan muajal ahayn dib loo dhigay marka cafisku waxa uu noqonayaa inaanu ilan wuxuu xaq u leeyahay kun dollar hadduu hore u siiyey inay shan boqol soo celisuu xaq u leeyahy ilan nusunbay yeelanaysaa marka cafiska zawjku wuxuu noqonayaa inaanu nuskii ka soo ceshan ee meherkiioo kaamila u daayo oo cafigu waa bimacna tark inuu uga tago oo meherkii uu dhamayst dhammayska tiraa ee uu siiyey ilan kalabarh unbay mudanaysay haddaanu taabane oo meherka waxa lagu mutaystaa waa bimastaxalla min farjihaaye laakiin inuu yidhaahdo iska wada qaado aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax haddaba alladii biyadihi cuqdat nikaaxna sida raajixa qowlka xooga badan waa ka aynu marayoo ka guntinta guurku ay gacantiisa ku jirtae guntaya ama furaya waa zawjka kaasaanay u furan tahay inuu u wada daayo iyo inuu kala barhkii kala soo noqdo culimada qaar laakiin waxay ku fasireen alladii biyadihi cuqdat nikaax weliyulmara laakiin waxaa lagu bushiyey oo ishkaal ku noqday oo lagu soo arooriyey dee weliyulmara siduu ugu tasarufi karaa meherka ilan meherku wuxuu khaalis u yahay u badhex tiran yahay haweeneyda iyadunbaa saamixi karta marka qowlkaasi waa qowl laga xoog badan yahi laakiin culimada qaarkood waxay ku xambaareen almaxjuura tii waxa weeyaan tasarufka laga xidhay laga manciyey ee ama dee caqliyaraantu ku jirtay ama xanuunku ku jiray ama aadka u da-da yarayd ee aan iyadu tasaruf iyo rushdi ay ku tashato aan lahayn ee weligu u talinayey ayaa culimada qaar ku fasireen laakiin sida xooga badan alladii biyadihi cuqdat nikaax waa zawjkii cafiskiisuna waxa weeyaan inuu u wada daayo uu idhaahdo wada qaado barha ii soo celinay waxaa aayaadkan ku sugan addacwatu ilaa ibqaa'i almawadati walfadli walixsaani baynahuma wa bayna alusratayn waxaa loogu baaqay markii la kala tegey ila mid walba reer buu ka soo jeedaa iyagana wanaag baa dhex maray marka horta iyaga wixii wanaag iyo walaalnimo dhexdooda yaalay inaanay halkaa ku baabi'in innaga dadku markay kala tagaan markaasay culdaahi go-ay noqonayaan oo laga yaaba aabbihii ilmaha in loo diido oo hooyadii nafaqadii inuu u diido laga yaaba oo la ficiltamaya laakiin waajibku wuxuu ahaa dee fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan in wanaag lagu wada joogo ama wanaag lagu kala tago wanaagga lagu kala tegayana waxaa ka mid ah labada qof walaalnimadii iyo wanaaggii dhexdooda soo maray dee inaanay alaaqaasi aanu dumin oo aanay ku ilaabin ee ay ilaaliyaan oo hadday zawjiyadii ku kala tegeen dee walaalnimadiibaa baaqi ah sidoo kale labadii usray kasoo kala jeedeen dee inaanay intaa ku coloobin ee wanaaggoodii iyo walaalnimadoodii ay ilaaliyaan oo walaa tansawu lfadla baynakum waxaa loogu yeedhay in walaalnimadii ay dhowraan oo aanay dayicin marka haweenkii muallaqaadka ahaa qabla almasiis haweenkii la furay iyadoon la taaban horta ciddo malo wayna soo mareen wayaayo aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmuuminaati uma allaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha bayna soo martay ciddo male laakiin xaggii meherka waxaa loo qaybiyaa mafruuda iyo mufawada mafruudadu waa tii marka horeba wax loo magacaabo nisfi bay leedahay haddaan loo wada daynba ama iyadoo aanay ka tegin mufawadaduna waa ti aan waxba loo magacaabino iyadu waxay leedahay mutcatu alaaq meher ma jire waa in la anba bixiyo alla waxa uhi laa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahaanin in allaqtum haddii aad furtaan annisaaa haweenkii maa lam tamasuuhunna intaydaan taaban aw tafriduu ama aydaan u qadarin lahunna iyaga fariida awda bimacna alwaawna waa lagu fasiray oo aw tafriduu ay walam tafriduu lahunna fariida intaydaan taaban waxna aydaan u qoondayn oo meher aydaan u qadarin dembi idinkama saarna haddaa furtaan wamaticuuhunna waxaa kaloo loo soo qadari karaa markaa ilin dembi idinkama saare e fatalliquuhunna dee markaa haddaad sidaa doontaan iska fura oo wamaticuuhunna una raaxeeya oo dee xoolo ay ku anbabaxaan siiya cala lmuusici kii hodanka ahaa korkiisa waxa saaran qadaruhu inta uu karaayo karaankiisa ah wa cala almuqtiri kii lagu cidhiidhiyey risiqee caydha ahaana korkiisa waxa saaran qadaruh karaankiisa inta uu karaayo mataacan ay wamaticuuhunna u raaxeeya mataacan ay tamtiican raaxayn bilmacruufi wanaag ugu raaxeeya oo si wanaagsan oo sharaf iyo gobonimo leh u anba bixiya xaqan cala almuxsiniina ay xaqa allaahu ilaahay waa waajibiyey daalika xukumkaasi xaqan waajibin cala almuxsiniina kuwa samafalayaashee wanaagga samaynaya ayaa alla ku waajibiyey alla waxau ihi wain allaqtumuuhunna haddii aad haweenkii furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydaan taaban ka hor wal xaalna aada furtaan qad faradtum aada u qadarteen lahunna iyaga fariidatan meher meher aa u magacowdeen fa nisfu maa faradtum ay fa calaykum korkiinna waxa ahaaday nisfu maa shay kala barhkii kaasoo faradtum aada u qoondayseen oo u qadarteen ayaa u sugnaaday ilaa an yacfuuna haweenkii inay iska saamaxaan oo iska cafiyaan mooyaane aw yacfuwa amase uu cafiyo alladii kii biyadihi gacantiisa uu ku jiray cuqdatu nikaaxi guurka guntintiisa oo zawjkii ah oo siduu u cafinayaa inuu uga wada taguu barhkii kalena u daayo si dhammaystiran u wada qaadato alla waxau ihi wa an tacfuu inaa cafisaan ayaana aqrabu u dhowaansha badan litaqwaa alla ka cabsiga walaa tansaw lfadla wanaagga iyo walaaltinimada iyo khayrka ha ilaabina baynakum dhexdiinna ahaaday samafalkii iyo wanaaggii dhexdiinna ahaaday ee ku soo wada noolaydeenna ha iloobina oo maalintaa kala tagteen ha ku burburinina markaa dadka kala tegaya waa inay taa ogaadaan oy eegaan oonay noqon uun intaasoo sannadood iyagoo soo wada noolaa maalin keliya inaanay dee colku noqon in allaha alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii u arag badan weeye arkaya alla waxau ihi xaafiduu ilaaliya cala salawaati salaadihii ilaaliya iyo wasalaati lwustaa salaadii fadliga badnayd waa salaada casar eh oo waquumuu istaaga lilaahi ilaahay dartii u kaca qaanitiina xaal atiin kuwa aamusan oo khushuucsan fa in khiftum haddii aada cabsootaan oo dagaal darani idin helo fa rijaalan ay fasalluu tukada rijaalan xaal atiin kuwa lugaynayo cagihiina ku socda aw rukbaanan ama xaal a tihiin kuwa rakuub fuushan oo gaadiid wata haddaba fa idaa aamintum markaa aamin noqotaan ee cabsidii iyo dagaalkii idinka dhammaadee amnigiinnii soo noqdo fadkuru llah ilaahay xusuusta oo bimacnaa tukada wa aqimi salaata lidikri waayo wax alla lagu xasuusto waxa ugu mudan waa salaada gebigeedu waxay ka koobantay dee waa adkaar iyo cibaadaad iyo qira'at lqur'aan markaa markaad aamin noqotaan fadkuru llah ilaahay xasuusta oo macnaha tukada kamaa callamakum siduu idiin baray maa lam takunuu taclamuun waxaydaan ahayn kuwo og siduu waxa weyaan alla idiin baray kamaada kaaftu siday tashbiih u noqoto ayaa tacliilna u noqotaa oo yacni fadkuru llaha alle u xusa kamaa callamakum ay liajli tacliimihi iyaakum barista uu idin baray darteed u xusa oo u caabuda maa shay uu idin baray kaasoo lam takuunu aydaan ahayn taclamuuna kuwa garanayo og aayaddanna ilaahay labadan aayadoodna waxa uu ku tilmaamay axkaamta salaada wax ka mid ah oo waxa ugu horeeya wujuubu lmuxaafadati cala asalawaat wa khaasatan salaata alcasr waajibnimada salaadihii in la ilaaliyo gaar ahaan salaada casar oo fadli gaari ku soo arooray oo waxa weeyaan dikru lkhaasi bacda alcaam waa ahmiyadda uu leeyahay darteed oo cala salawaati iyadoo caamkaa soo hoos gashay haddana salaada casar gaar waxa loogu soo saaray dee fadliga iyo mudnaanta gaarkay leedahay ilaalintana waxaa soo hoosgelaya wakhtigeedii in la ilaaliyo shuruuddeedii arkaanteedii jamaceedii waxay xuquuq lahayd oo dhan in loo dhowro oon laga dayicin asalaatu lwustaa sida xoogga badan waxa weeyaan salaada casar tafaasiir badan baa ku jirta laakiin qowlka qawigii waxa weeye salaat lcasri waayo rasuulku sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi maalintii khandaqa malaa allahu buyuutahum waqbuurahum naara shaqaluuna can salaati lwustaa xataa qaabat ishams wuxuu yihi guryahoodii iyo qubuurtooda naar allaha ka buuxiye salaadii fadliga badnayd ee casar ayay naga shuqliyeen ilaa cadeedii ka dhacday marka way ilaabeen dee hawsha ay ku jireen culayska ilahayd darteed iyo siday yani waxa weeyaan dee hawl adag iyo jihaad adag iyo dagaal ugu jireen darteed ayaa waxa weeye ay salaadii casar iloobeen ilaa ay cadeedii dhacday marka xadiidkaasi wuxuu caddaynayaa ilan sunnadu waxay tafsiir iyo qeexid u tahay qur'aanka wanunazilu yani waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim yani sunnadu waa bayaanu lilqur'aan marka xadiidkaasi wuxuu caddeeyey asalaatu lwustaa inay tahay salaada casar marka waxaa layna amray ilaalinta salaadaha guud ahaan iyo gaar ahaan casarka waxaa kaloo ku sugan dee arkaantii iyo waxyaabahay salaadu lahayd wax kamid ahoo qiyaamkii ka mid yahay waquumuu lilah ilan waa rukni salaada in loo kaco loo istaago waxaa kaloo ku sugan alqunuut oo maanta looga jeedo bimacna sukuuti waalkhushuuc aamus iyo khushuuc oo xadiidkii saxiixa ahaa ee xadiidu zayd ibnu arqam ee saxiixinka ku sugnaa waxa uu yihi saxaabigaas kunaa natakalamu fi salaa yukalimu rajulu saaxibahu wahuwa ilaa janbihi fi salaa waxaanu ahayn berigii hore kuwa salaada dhexdeeda ku hadla oo ninku qofka ku xigay dhinaciisa ku tukanaya uu la hadlo oo uu la sheekaysto salaada dhexdeeda xataa nazalad waquumuu lilaahi qaanitiin ilaa ay soo degtay waquumuu lilaahi qaanitiin waxa uu ihi faumirnaa bisukuuti wanuhiinaa cani ilkalaam waxaa nala faray inaanu aamusno waxaana naloo diiday inaanu hadallo kadalika xadiidkii mucaawiya ibnu lxakam asulami salaada dhexdeedii buu ku hadlay isagoon garanayn hadalku inuu salaada burinaayo markaasaa waxa weeyaan rasuulku markii loo sheegay salaaddii laga baxay waxa uhi fabiabi huwa wa ummi maa ra'aytu mucaliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliima minhu wallaahi waxau ihi nebiga hortii iyo dabadiitoona macallin ka waxbaris og oo ka tacliim wanaagsan ma arag hortii iyo dabadiitoona waa nebiga sala allahu calayh wasalam waayo macallinka ummaddu ahaa waxau ihi fawallaahi maa kaharanii walaa darabanii walaa shatamanii wallaahi yacni waxa weeyaan ima caayin ima huruufin ima garaacin ima hiifin waxa uu yidhoo keliya uun ina hadihi الصalaaة laa yasluxu fiiha shayءu min kalaami الnaas inama huwa الtasbiixu والtakbiiru waqira'aة الqur'aan wuxuu yihi rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam intuu ii yeedhay unbuu aayar igu yidhi war salaadan hadalka dadku kuma banaana waa un tasbiix iyo takbiir iyo qur'aan la akhriyayo marka macnaha wuxuu aad ula dhacay dee asluub wanaagga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo sida uu u xurmeeyey uu u qadariyey innaga waxaa laga yaabaa qofka khaldama warkaagani maxaad ahayd in la yidhahdo lagula boodo kadib qofkii sii infiraaro oo diintaba uu ka dido laakiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofka khaldama aayar intuu gacanta soo qabto ayuu sida saxdaa u sheegi jiray isagoo qalbigiisa iyo khaatirkiisana dhowraya oo aan jabinayn waxaa kaloo aayaddan dambe ku sugan asalaatu xaalat alkhawf marka cabsi darani ay jirtee dagaal faraha laysla galo waa cinda aliltixaam marka laysdhex galo sidee loo tukanayaa waa kayfa maa amkan si alla siday kuugu suurto gasho haddaad qiblada u jeedo haddaad ka sii jeedo haddaad socoto haddaad ordayso haddaad gaadiid fuushan tahay waa fattaqu llaaha ma staactum oo alla waxa uu yidhi fain khiftum farijaalan aw rukbaanan axaadiida nabiguna sala allahu calayh wasalam waxay caddaysay yacni xaalad alla xaaladay ugu suurto gasho inay xaaladdaa ku tukanayaan xataa hadday qiblada ka sii jeedaan oo xadiidkii saxiixa xadiidu ibnu cumar rasuulku waxa uu yidhi faidaa kaana alkhawfu ashadda min dalik salluu rijaala qiyaama calaa aqdaamihim warukbaana mustaqbili lqibla wagayra mustaqbiliiha haddii cabsidu ay daraato waxay tukanayaan iyagoo ama lugeynaya oo lugooda ku socda ama waxfuushan iyagoo qiblada qaabilsan ama aan qaabilsanayn kolba siday ugu suurto gasho laakiin alla waxau ihi faidaa amintum fadkuru llah laakiin markaad nabad yani nabadgelya idiin timaadeed aamin noqotaan ee cabsidii ay idinka zuusho dee waxaa u xustaan siduu alla idiin baray oo arkaantii iyo shuruuddii iyo hay-addii salaadka iyo waxay xaq u lahayd sideedii u tukada oo usoo celiya weeye marka aayaddan dambe macnaha laga qaadanaya waa salaatu lkhawfkii waana khawfka daran laakiin khawfku marka uu fudud yahay dee waa la isqaybinayaa qolobo marbay jamaaco tukanaysaa oo waa tii aayadda suuratu nisa ay tilmaantay waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaa faltaqum aa'ifatu minhum macak aayaadka waata lagu tilmaamay qaabka laysku qaybinayo kolba jamaaca ay u tukanayso waa markaana cabsidu adkayn mar hadday se cabsidu adkaato faraha laysla galo jamaac ma jira iyo jamaaca toona nin walba siday ugu suurowday salaadiisa oo u tukanaya allah waxa u ihi xaafiduu ilaaliya cala salawaati salaadihii iyo wasalaati lwustaa salaadii fadliga badnayd wustaa waa waa ta'niiu awsat waa afcalu tafdiila waana bimacna alafdaliya waa fadli badnaanta iyo waxa wanaagsan marka wasalaati salaadiina ilaaliya salaadii alwustaa ee fadliga badnayd oo waquumuu waa salaadii casare waquumuu lilaah waayo waxay timaadaa xilli cinda alinshiaal waqti la mashquulsan yahy oo meelaha la fadhiyo alla waxau ihi waquumuu lilaah ilaahay dartii u kaca ay fi salaa xaaladdaa tukanaysaanna salaadii u kaco ilaahay dartii u istaaga qaanitiina xaal atiin kuwa aamusan oo khushuucsan fain khiftum haddii aada cabsataan oo cabsi daran idinku dhacdo fa rijaalan ay fasalluu tukada rijaalan xaal a tihiin kuwa lugaynaya aw rukbaanan ama xaal a tihiin kuwa waxfuushan sida idinku suurto gashaba u tukada fa idaa aamintum markaad aamin noqotaan ee cabsidii idinka zuusho fadkuru llah dee ilaahay u xusa kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun sidii uu idiin baray waxaydaan garanayn u xusa oo dee salaadu siday ahayd ee qur-aanka iyo sunnadaba laydinku sheegay sideedii u tukada haddaad tacliil ka dhigtana waa fadkurullah ilaahay xusa oo salaadii tukada waayo kamaa callamakum ay litacliimihi iyaakum barista alla uu idin baray darteed u xusa maa shay uu idin baray kaasoo lam takuunuu aydaan ahayn taclamuuna kuwa garanaya oo yaqaan wladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja wasiyata liaswaajihim mataacan ila alxawli gayra ikhraaj fain kharajna falaa junaaxa calaykum fima facalna fi anfusihina min macruuf wallahu casiizu xakiim alla waxau ihi wladiina kuwii yutawafawna la oofsanayey minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan haween ay qabaan wasiyatan usoo qadar ay falyuusuu ha dardaarmaan wasiyatan dardaaran ha dardaarmaan liaswaajihim haweenkoodii ha u dardaarmaan mataacan xoolo loogu raaxaynayo iyo masruuf ila alxawli ilaa inta sanad laga gaadhayo hayra ikhraajin ay hayra mukhrajaatin xaal ay yihiin haweenkaasi kuwa aan laga saarayn guryahooga inta ay ciddada ku jiraan fa in kharajna hadday haddaba iyagu iskoodu baxaan iyadoon la bixin dee falaa junaaxa dembi ma ahanin calaykum korkiinna fii maa kii dembi idinkama saara facalna ay ku sameeyaan fii anfusihinna nafahooda oo min macruufin wanaag ah wallaahu allana casiizun kii haaliba weeyi xakiimun ee aan khaldamin ee shay walba halkiisa dhiga walilmuallaqaati haweenkii la furay waxay leeyihiin mataacun raaxo xoolo loogu raaxeeyo oo mataaco ambabaxa ayaa ay leeyihiin bilmacruufi si wanaagsan oo macruuf oo curfigana waafaqsan ayaa ay ku leeyihiin ambabaxaas xaqan cala almuttaqiina ay xaqa allaahu ilaahay waa waajibiyey daalik arrinkaa ama xukunkaas xaqan waajibin cala almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsanaya korkooda ayaa lagu waajibiyey xukumkaas kadalik sidaas sidaasoo kale yacni caddayntaasoo kale ayaa yubayinu allah ilaahay u caddaynayaa oo lakum idinka idinku caddaynayaa aayaatih aayaadkiisa idinku caddaynayaa lacallakum tacqiluun si aa u fahamtaan oo u garataan waxaa laydiin sheegaya xaqa ah aayaadkanna ilaahay waxa uu ku tilmaamay bayaanu ciddati almutawafaa canha zawjuha wa hiya sana waqad nusikhat bilaayati asaabiqa alatii dakarat alarbacata alashhur walcashr aayaddan waxaa ku sugan xukum ah haweeneydii laga dhintay inay sanad ciddo tirsanayso mataacan ila alxawl sanad kaamil ah laakiin ciddada ciddadaasi sanadka ah waxaa lagu nasakhay aayaddii hore imika aynu soo maranay ee ahayd waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashra marka aayaddan waxaynu hore mihaal ugu soo qaadanay waxa weeyaan naskigii ahaa yani naskhu lxukmi duuna lafdi ila naskiga saddex baynu kusoo maray in lafdigiiyo xukumkaba la nasakho in lafdiguun la nasakho xukumka la baaqi yeelo in xukumkuun la nasakho oo lafdigu uu baaqi noqdo aayaddani waxay mihaal u ahayd naskhu lxukmi duuna lafdi lafdigii lama naskhin oo waa kaa ku yaalla qur-aankoo dee mutacabad waa laynagu addoonsaday tilaawadeeda iyo akhrinteeda oo qur-aankii bay ka mid tahay lafdigii maaha mansuukh laakiin xukumkeedan ah sanad in la ciddo tirsadaa waa mansuukh xukumkaas oo waxaa lagu nasakhay arbacata ashhurin wa cashra afartaa bilood iyo tobankaa habeen ayaa lagu nasakhay aayadduna yacni musxafka qiraa'a ahaan haba dambayso laakiin soo degis ahaan tanaa horreysay xagga nusuulka oo sanadkaa horreeyey inay ku ciddo tirsan jireen dabeed waxaa soo degtay arbacata ashhurin wa cashra oo nasakhday sanadkii waxaa kaloo aayaddan ku sugan bayaanu mutcati alaaq lakina hadihi alaaya caamaة fi kuli muطalaqa waalaayatu saabiqa khaasaة biاlmuطalaqa gayri اlmadkuulaةi biha maca cadami fardi shayin laha aayaddan waxaa kaloo ku sugan walilmuطalaqaati mataacun amba bixii ama mutcatu alaaqi gabadha la furay laakiin aayaddani waa caam oo haweenkii la furay oo dhan inay mutcatu alaaq leeyihiin ayaa aayaddan ka cad laakiin waxayna soo martay aayad khaas oo ku gaar yeelaysa haweenkii la furay iyadoon la taaban waxna aan loo magacaabin kuwaas ayaa qalbigooda lagu kabay dee ambabaxa oo waxayna soo martay laa junaaxa calaykum in طalaqtum الnisaءa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariida wamaticuuhun waa haweenaydii la furay iyadoon la taaban meherna aan loo magacaabin dee meher ma leh ilan waxba looma magacaabine laakiin maxay leedahay mutcatu alaaq in waxoogaa faralaabo ambabaxa zawjkii uu siiyo qadarkiisana lama xadidina waa cala lmuusici qadaruhu wa cala lmuqtiri qadaruhu tii iyada la furay iyadoon la taaban laakiin meher loo magacaabayna mutcatu alaaq ma lehe eh nisfulmahri bay leedahay haddaanay iyadu saamixin ama ninkii aanu u wada dayn nisfi bay yeelanaysa marka aayaddan mutcatu alaaqa waxay ku qayday oy khaas kaga dhigtay dee taa aan la taaban waxna aan loo magacaabin ayaa mutcada leh oo halkii meherka u gelaysa marka aayaddan cumuumkeeda walilmuطalaqaati mataacun waxaa lagu khaas yeelayaa khusuuska aayaddan kale culimo kalena waxay yidhahdeen maye waa caam oo muطalaqo kastaa mutco way leedahay laakiin muطalaqaadka kale een tan ahayn waa iska mustaxab in niyadda loogu dhiso waxoogaa aan meherkii ahayn loo raaciyo laakiin sida xooga badan waxa weeye mutcada cidda loo waajibiyey waa taa aan meher lahayn ee dee ambabaxa looga dhigayo taasay u waajibtay mutcatu alaaq kuwan kale dee qofku hadduu faralaab iska siinayo waa iska shay wanaagsan laakiin waajibkuma aha alla waxa u ihi waladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan haween ka tegayey ay qabaan wasiyatan ay fal yuusuu wasiyatan marka waajib bay ku ahayd arrintaa inay ku dardaarmaan gabadhaydaa sanad intuu ka dhammaanayo gurigaanayay ka bixin hana la masruufo ciddadoodaana intaa ahayd laakiin dee waxaa nasakday aayaddaa horeynu tilmaanay arbacata ashhurin wa cashra alla waxa uu yidhi waladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan haween wasiyatan ay fal yuusuu ha dardaarmaan wasiyatan dardaaran liaswaajihim haweenkoodii ha u dardaarmaan intaanay naftu ka bixin mataacan xoolo loogu raaxeeyo oo masruufkii iyo nafaqaadkii ah ha ugu dardaarmaan ila alxawli ilaa inta sanad laga gaadhayo sanad ka dhammaanayo hayra ikhraajin ay hayra mukhrajaatin xaal ay yihiin kuwa aan la saarayn oo aan guryahoodii laga bixinayn fain kharajna hadday iyagu iskood markaa u baxaan falaa junaaxa dee dembi calaykum korkiina ma ahaanin fii maa kii dembi idinkama saara facalna ay ku sameeyaan fii anfusihina nafahooda oo min macruufin wanaag ah marka hadday ciddadu dhammaato dee waxa weeyaan inay tasayunkii iyo diyaargarowgii ragga sameeyaan dee dembi kuma laha wey hadday ciddadu dhammaato wallaahu alla casiizun kii haaliba weeyeen cidna beegsan karin ee cid walba isagu ka haalib ee ka gacan sarreeya xakiimun ee xukumka iyo xikmaddaba isagu iska leh walilmuطallaqaati haweenkii la furay waxay leeyihiin mataacun raaxo yacni xoolo loogu raaxeeyo lagu ambabixiyo bilmacruufi wanaag baanay mataaca ku leeyihiin xaqan ay xaq allaahu ilaahay waa waajibiyey daalika xukumkaa xaqan waajibin cala almuttaqiina kuwa alla ka cabsada dushooda alla ku waajibiyey kadalik ay midla daalika tabyiin caddayntaasoo kale sidaa ilaahay axkaamtaa hore u soo caddeeyey ayaa yubayinu allah alla wuu caddaynayaa oo lakum idinka idinku caddaynayaa aayaatihi aayaadkiisa lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aa u fahamtaan axkaamta ilaahay wallahu aclam